bismi illahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum dhammaantiin akhyaarta golaha waa idin salaamaya wareysi kale ayaynu insha allah maanta yeelanaynaa halkani waa golaha nineteen sixty golaha shacabka soomaaliyeed rugta ay isugu yimaadaan wadaniga aqoon-yahanka dheergaradka soomaaliyeed caawa waxaa marti inuu ah garyaqaan cabdiwaaxid cabdullaahi warsame oo aad si fiican wada garanaysaan oo marar badan golahan inagu soo booqday cabdiwaahid cabdiwaaxid ayaa ahaa ayaa had iyo jeer maaragtay nooga warramaa dhanka kor u qaadida ra'yiga hoggaanka siyaasiga ah iyo wacyigelinta bulshada arrimo badan aada u badan mawduucyo badan ayuu ina kala hadlay dhowaan wuxuu soo saaray cabdiwaaxid qoraal aada iyo mu iyo miisaan aada u badan leh ciwaanna uga dhigay horumarka isbedelka yacniga dowladda federaalka soomaaliya ma mid khayaaliyaba mise waa mid dhab ah oo wax ka jiraan illusion of progressive change marka afka ingiriisiga lagu sheego waxaa idin dahay daadiinaya barnaamijka anigoo hawaan maxamuud waxaan leeyahay marka hore soo dhawow garyaqaan cabdiwaaxid waan kusoo dhaweynaya
maxamuud walaale waa waa dhowahay adiga iyo ikhyaartana waa salaamaya salaamta islaamka ku salaamaya aada iyo aad insha allah waraysigu wuxuu ku bixi doonaa insha allah dhammaan shabakadaha qaada aragtiyaheena golaha nineteen sixty dot com arrimaha dot com puntland saadaal iyo kuwo kale oo fara badan insha allahu cabdiwaaxid waxaan akriyey qoraalkan qoraalkani waxa weeye ama curiskan waa mid aada usoo jiitay dad fara badan run ahaantii fikradaha uu xambaarsan yahay isagoo runtii a mid aada u kooban oo aad aada u dheerayn haddana haddaan yar taabto balyoolka qoraalkan waxaan u arkaa inuu yahay uu marka ugu horeysa abbaarayo hoggaanka looga baahan yahay dowladda federaalka soomaaliya isbedelkii waddanka ka dhacay bishii february sideedeedii ilaa iyo hadda aynu joogno oo ay sii hadaafayso muddo dhowr bilooda isbedelkaasi ma dadku wixii ay rajeynayeen ma wax meesha ka muuqdaa mise waxa weeye waa wax yacniga sidii xukuumadii ka horreeyay dheeh oo kale ah oo dheeh la saarayo oo ayna ka muuqan maxaa la yidhahdaa himilooyinka la doonayay insha allah arrimahaas oo dhan cabdiwaaxid ayaa inooga dhici doona waxaa kale oo ka mid a qoraalka qeybaha ugu muhiimsan in isbedelka bulsheed sideedaba aan lagu qiimeynin waddan hoggaankiisa aan lagu qiimeynin marka isbedelkaa dhaca waxa uu xambaarsan yahay keliya in lagu qiimeeyo tayada hoggaanka markaa qofka xilka loo dhiibo oo tayada uu leeyahay waxa uu laabtiisa iyo qalbigiisa ka jecel yahay sida u muuqdo inayna arrintu ahayn ee laga dab qaadanayo ficilkiisa iyo maaragtay afcaasha uu sameynayo iyo waxa uu la yimaado bal cabdi waaxid marka ugu horeysa waxaan doonayaa inaan su-aasha horeyaan ku hormaraya waxay tahay waktigan la joogo oo muddo dhowr bilooda soomaalida carabkeeda waxaa aad ugu badan dawladdu waa curdan muddana damaka lix bilood iyo iyo iyo iyo iyo huhaabaan sii maraynaa marka maxaa kugu dhaliya marka ugu horeysa qoraalkan inaad waktigan soo bandhigto
horta marka horeysa maxamuud iyo walaalahayga dood wadaagga aan nahay waxaan leeyahay horta kulankeena kulan khayrla allaha ka dhigo oo runtiinana dooda doodaha uu uu shabaqadani ay soo bandhigto aan waa dooda runtii dalka saldhig u ah oo aan isleeyahay dadka adursataan iyo nuuc fiican bay leeyihiin intaas markaan ka baxo qoraalkan waxaa igu dhaliyey hadda waa taxanayaashii aynu ku raadinaynay himiladii ummadeenna mid ka mid ah oo ah hayaankaasi aynugu jirro geedi socodka noloshu inay inoo hagaagsanaato oo individual qof ahaan way inoo wanaagsan tahay oo hadda qof walba uba waa shaqaystaa waa ordaa kii gudaha jooga iyo kii banaanka jooga laakiin si collective ah si mujtamaciyana in noloshii aynu ugu jiraa hayaan inaynu inaynu u helo horta marka qoraaladii hore uu kamid yahay waa dhici kadha timinku inuu ka bedelan yahay waa run isbedel waa dhacay laakiin isbedelka dhacay waxa weeye shaksiyaadkii baa isbedelay xaaladii jirtay waxba iskama bedelin marka mar kastaba barometer cabir waxaa inoo ah inaga xaaladda xaaladda cabir inoo ah qofka xukunka ama talada loo dhiibana mar kasta minqiyaaska aynu siinayna miisaanka aynu saarayna waxa weeye waa xaalada groundka ah oo jirta weeye marka waxaan isleeyahay isbedel waa dhacay lakin isbedelku hadee kii qofeed ma ahan anigu qof ahaana sidayda ma aaminsani qofka yani interest badan qofku inuu leeyahay haddii mar wuxuu institution tahay waa sida reerka iyo guriga iyo caruurta iyo adigu aad dhashay oo kale ficilka ayaa ka muhiimsan qofka aabe waa maaragtay saanu yahay saanu lakin waxa weye behaviorkiisa wax weyna marka waxaan isleeyahay taasay kamid tahay wixii doodo kalena oo sii gelgeli doonaa hadee socodkii taariikhyada aynu ku jirray mid kamida waayo
aad iyo aad waxa weeye waxaad saldhig uga dhigtay qoraalka in maaragtay waxyaalaha inagu wacan inaynu isxukumi weyno bulsho ahaan inay tahay arrin runtii qarsoon oo aan muuqan waxa ku hagay dalkan inuu noqon waayo dal leh saldhig siyaasadeed oo xasiloon waxaad kaloo sheegtay in arrimahaasi ay kasoo bilaabmeen waktigii aynu dagaalka galnay toddobaatan iyo toddobada iyo toddobaatan iyo sideed wixii ka dambeeyey bulshada soomaaliyeed ay kala yaacday ayna keeni weydo siyaasad fadhida oo xasiloon arrintaas maxay bay kula tahay sababsatay ma yar bidhaamin kartaa xoogagaa leedahay way qarsooyin waa su-aal aada iyo aada runtii aada u baahan runtii in lagu hakada waana ku faraxsanaha inaad ku hakatay qoraalkaas koobnaa waxaa su-aal badan runtii dooday doodayda waad ogtihiin qofka bini aadamka aho ama xataa ambiyada ruuxeedii marka haddii yani dadka ilaahay fadilay xataa maskaxdoodu mar kastaba ma fadhin oo mar kastaba yani dood bay ku jirta yani marka waxa uu raadinayo xaqiiqdooda da da da trus waxa runtu ma ogtaha meel bay fadhidaa ma cubdo meel bay center u leedahay marka yani ambiyada haddaan unoqdo hadda waa tii ilaah aan ku arko ilaahow see wax u dishaa yani falaa takun min almutriina rasuulkeena lagu yiri marka qofku horta mar kastaba miisaankaas daarcanaasirkaah ku jiraayo su-aal marka waxaan go'day mushkiladan in haysaa maxay tahay marka waxaan gartay oo aan is iri mushkiladeenu dabcan elementi qarsoon baa jira oo xisaabaadka waagii hore haddii la dhigayo waad ogtihiin oo x and y plus marka la yidhaha waxaa lagu leeyahay xta soo saar wa wa waxa waa the unknown factor the unknown factor marka qofkii waa u halgelaya the unknown factorska war innagu isku diin baa nahay isku factor baa nahay isku dal baa nahay isku ummad baynu nahay haddana wixiino marka there is another element oo qarsoon marka elementskaas qarsoon oo ilaa lixdankii ilaa mar kastaba in haysay anigu hal mid baan marka ku midnay oo aan iri the behavior of the man mushkiladeenuba waxa weeye marka innagii waxaynu nahay ummad ka kooban qofaad shaksiyaad baynu ka kooban nahay waxa weye waa cabdiwaaxid waa maxamuud waa diriya waa jaamac marka kalena intaasaa qabiil sii noqotay oo qabiil x la yiri markii dambena qumad bay noqotay marka foundationku waxa weeye waa behaviorka marka waxaan ka soo qaatay foundationka jiraha marka waa waa qofkaan idhi marka qofka soomaaliga behaviorkiisa in la dirsaa muhiim ah marka waxaan idhi qofka haddayna dersin behaviorkiisa characterka qofka u rabo qofka soomaaliga brzambio waa qof beenta neceb qofka soomaaliga ah waa qof forward ah oo dadka brzambia sida hadda waxaa la yani ummadahan jabanka oo kale waxaa la yidhaha markay sheekaysanayaan si abstract ay u sheekaystaan qofka soomaaliga waa very direct markuu kula hadlaayo marka waxa uu rabo waa very direct qofka soomaaliga ah waa very qof geesi ah qofka soomaaliga ah waa qof destructive ah oo energy fara badan uu leeyahay hadduu kula diriro uu wax walba u raayo inuu enerjigiisaas kugu dilo kugu dhaawaco kugu dhibaateeyo marka tayooyinkaas behaviorkaas waa qof diinta u nugul waa qof yani dadka degaankiisa iyo tabasho qaba oo dalal iyo marka waxaan is yiri war characterkaas qofka soomaaliga u leeyahay see dowladnimo uga soo dhex saarnaa horta halkaasaan marka geliyo waxaan idhi the unknown elementskaas aynu baaro kabacdina dowladnimada u adeegsano laakiin waxaan iska geera suraadkaa iska dayno tan kale innaga hadda ka horna runtii waan ka idhi golahan hal ujeedaa dalkeenu lahaa ilaa nineteen sixtygii halkaa ujeeda wuxuu ahaa institution inay dhisaan ma ahayn institution barwaaqa dalkan in la gaarsiiye ma ahayn dimuqrasiyad in la gaarsiiye ma ahayn halka ujeeda dalkeenu lahaa wuxuu ahaa eed ka maqan buu daba taagnaa dalkeenu ilaa maalinkii s y l ay timid oo allah arxamu saddex iyo tobankii somalia unity bay ka shaqeeyeen waxay dhaheen waxaan u taaganahay somalia unity inaan keenno dowladdii daakhiliyadu markay dhalatay taasay ku shaqaysay dowladdii lixdankii taasay ku shaqaysay dowladdii cabdirashiid cali sarmaake allah arxam taasay ku shaqaysay cududna way u dhisteen cududna way u dhisteen cabdirashiid marka uu imaanayo reer galbeedka uu ka tegaayo wastiga tegaayo ma ahayn wax iska abuurmayna desireka dadku dad dad yani wuxuu fulinaya dadka waktigiisa nool himiladooduu fulinaya markii la fuliyena ciidan baa la dhisay ciidankiina waa tii haddi aynu gulufkii colaadeed gallay ilaa seven sevenkii aan gallay wax kastaba naga soo gaaray waana tii marka aynu jabnay marka waxaan qabaa weli waxayna raadinaynaa marka ujeeddo ujeeddo kalena marka weli maynaa yeelan dad badan oo soomaaliyeed hadda baa waxaan doonayaa inaan kugu yar hakiyo fikradda a nation building ama dhisid qaran waxaa si fiican u tibaaxday in bulshooyinka guul gaadhay adduunka ay ku naaloonayaan fikirka ah in bulshadu tahay ta qaranka samaysa ee qaranku aanu bulsho samayn waxaad sheegtay in wa- waqtiyadaas dowladii dowladihii soomaaliya himiladoodu inay ahayd in la dhiso hay-ado xoog badan Mhm.
oo een, waxa qarannimada la yidhaahdo la meel mariyo een, Mhm.
waxyaalo la tabayeni jireen marka waxa weeye Mhm.
xaggee himiladaas ka kala luntay bay kula tahay
himilada ki- himiladaas fiiri dowladihii jiray oo dadkooda horta ma khiyaamin aadan caddana ma khiyaamin cabdirashiid ma khiyaamin maxamed siyaadna ma khiyaamin marka himiladii shacbigooda waa meeshaan leenahay society ayadaa nation ka dhista marka societygii jiray oo ay xukumayeen tabashadoodu waxay ahayd tabashadoodu waxay ahayd dalal ka maqan iyo eedo ka maqan inay cudud ku raadsadaan bay ahayd inay dood ku raadsadaan bay ahayd inay ku diideen markii african unionka la sameynayay ay dhaheen xaq ma ahan xuduudihii isticmaarku ka tegay ee, ee, ha lagu saleeyo dowladnimada oo aadan cadda diidayay waxay waxay waxay tilmaan u ahayd tabashada shacbiga ay ahayd marka waxaa dhacay tabashadii shacbiga iyo dowladnimadii markay is heleen cudud baynu dhisnay cududdii markaynu dhisnay militariga soomaaliyeed wuxuu ka koobnaa qabaa'ilada soomaaliyeed oo hadda aan u qabnay inay ishaysan dhexdooda isuma soo jeedin ayagu ayagu iskuma soo jeedsan laakiin waxay ku jeesteen wixii ay rabeen dabcan marka waa la jebiyey fikraddii baa la jebiyey marka oo ayagii loogu soo galay marka gurigoodii nod keliya in la jebiyey maahane xoogagii jebiyey baa badweynta hindiya qabsaday xoogagii jebiyey baa qabsaday badweynta reer cas oo berbere tegay kuwii jebiyey baa tegay jubbada hoose iyo oo- oo badweynta qabsaday gada qabsaday eh, beledweyne qabsaday gobollada dhexe qabsaday markaasaa waxaa timid marka ujeedadii naga luntay qoladan marka ajnabiga ah waxay rabaan ayagu marka ujeedo cusub inay noo abuuraan dalku ujeeda fiiri dalna ujeeda la-aan ma ma socon karo dalku waxaan maqli jiray rag iyo riyo hadday aamusaan waa loo yaabaa baan maqli jiray macnaha kuma fiicna caafimaadkooda iyo welbinkoodu aamuska iyo yani jiraa jidha ama yani way fahmi marka hadda marka waxaa isqaban la oo weli hadda aan isqaban karin wixii aynu qarannimo kusoo barbaaray iyo ujeedada cusuba in nala geliyo dabcan eh, dadkii hogaamiyaasha ahaana marka uma soo bandhigin ummadda soomaaliyeed sida wax u dhaceen yani fiiri waxay ahayd yani xasan sheikh waxay ahayd shariifka waxay ahayd cabdullahi cabdullahi cabdullahi yusuf baan qabaa anigu eh, inuuba ugu dhawaayo asagu uu runtii xoog ha isticmaalo xoog badan ha isticmaalo asagaaba ugu dhawaayo hadda institutionkan jira asagaaba hadda keenay laakiin intii ka dambeysay xataa institutionkii yaraa oo uu keenay way hayn waayeen maxaa yeelay ujeedaysa lahayn iyaga ruuxoodan ujeedadu ka maqan tahay oo weli aysan garanin maxaa ujeedadeenu tahay
Een, waxaan een, uga sii gudbayaa Een, waxaad sheegtay himiladaasi haba lunto dadka soomaalidu inay mar labaad fursad u heleen wixii ka dambeeyey kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaalkii waxa weeye oo aan u malaynayo in een, een, aad uga dan leedahay shirkii carta iyo wixii ka dambeeyey inay fursad u heleen ay wax kaga weydiin karaan jihada dalka la aadsiinayo Een, direction ama wax la yidhaahdo een, in dalka dadku yacniga siyaasad sal- saldhigta in la helo fursadaas waxaad sheegtay mar labaad xoogagaa qarsoon inay mar labaad ku guulaysteen in loo bedelo himiladii mar labaad la lumiyo oo loo bedelo shaksiyaad suudad qurux badan wata maxaa la yidhahdaa iyo iyo nectiska maxaa la yidhaha xadhigan qoorta lagu xidho iyo koofiyado qurux badan oo siyaasadda keliya ugu jira dana iyaga gaar u ah iyo dana dad kale oo iyaga partnerla ay u fulinayaan maxay tahay sababta again and again marar isxiga oo badan guuldarada siyaasadeed maxaa u sababay kula tahay
horta sagaashan iyo sagaalkii markii carti la iskugu tegay waa run waa markii koowaad oo firxadkii dhacay oo dhibtu ay keentay ummad soomaaliyeed oo kala duwano ay golo isugu yimaadaan bay ahayd fursadda luntay marka waxay ahayd guri in la dhiso horta waxaa ka horeeya humaag maskaxeed inuu jiro oo guriga adigu aada rabtid intaada u qalab qaadan waa inuu humaaggii maskaxda kugu jiraa waa in qalabkii iyo tuuliskii iyo resourcegii waa inuu meel adhigataa war innaga qaranku yacni qaranku labuu ka koobnaa mid spiritual ah oo qarannimadu hadde waxay wadato ujeeday wadato waxay ahayd qarannimadu ruuxi bay leedahay ku dhex jira oo ah nolol in la gaaro nabad in la gaaro sinaan in la gaaro wax wada lahaansha in la gaaro iyo mid marka iyo mid abratuska ah oo hay-adihii waxaas qaban lahaa ah waxaad moodaa ilaa carte in laisku mashquulinayay structurekii in laisku mashquulinayay oo ay ka hormaraysay mar kastaba wixii spiritualkaha oo la rabay in marka maxaa spiritual ah zambia phenomenahan diintu waa phenomena jira weyn oo dalkeena aada moodid yani ama caalamka islaamka o dhan uu ka jira lakin aad moodid inaan ka caradayna faktaro badan oo jira dartood oo mararka qaarkood aan qabo humaag iska jiro oo adiga ruuxaagu ninka hadda diintan ku odhanaya war iska daa ku odhanaya si uu isagoo kuu sheegay aad si kabadbadaysa ruuxaaga uga sii cararaysid oo runtii aad aada damage badan sii geysanaysid factorkan kaloo ah in la isdilay oo mucdo weyn ay dhacday nineteen ninety one kii aad moodid in laga indhasaabayo xoogaga ka indhasaabaya ama ha noqdeen xoogagan markaas xamar joogay oo iyagu qaba haddii negotiation reconciliation la galo malaha amay saldhigu noqotaa maaragtay xukun baad dhiibaysaa iyo oo aan ahayn lakin xukunkaa loo tartamay lakin ay tahay bal in layska la la kala garbaxo oo dhib dhib baa dhaca in la kala garbaxo taas oo la lumiyey mushkiladda diinta oo oo muddo soo jiitamayso ilaa toddobaatanaadkiina dalkan ku milantay tren la gelahayana ahayna iyana aan ka alduufnay iyana aan ka alduufnay structurekan yacni lahaanshaha dalka talada lahaanshaha dalka in mar walba dadka loo soo cesho laakiin aysan noqonin wax korka looga keenayo marka hadda taladu mar walba halkaasi ka leexanaysay imbigati baa haddana la galay sidii bay inooga leexatay waxa weeye dastuur baa lasoo xarxariiqay waa la keenay ciidamaa lasoo geliyey structure marka waxaad moodaa structureka muhiimka ahaa mar kastaba spiritka spiritualka la rabay qofka ruuxiga dowladnimadu inay abuurto marka hadda markii dambena xasan sheekhna hadda waa tiiba iskaga sii tuntay shariifku arrintii diinta waa tiilada waa in lagu xaliya structure ha la geliya laakiin falsafadda run runtaa oo lagu doodayay debate aan la gelin roolka diintu in debate la geliyay ahayd waana midda hadda anigu aan ku sheegay meesha la yidhaaho ama aan tuura ama aan qaadan lakin bal horta laga wada hadlo lakin in la in laga cararay marka yani waxaasaan isleeyahay way mar kastaba waa ka maagmaaganayno waa inaga hoos baxayso
waxaad moodaa marka la eego jihada waxu socdeen hal wax inay yahaayeen wax geed ka go-anaa beri matalan oo kale niyad wanaagga shacabka soomaaliyeed toddoba iyo labaatankan sanadood mar walba isbedel dhacayay shacabka soomaaliyeed niyadoodu marba mar walba way wanaagsaneed waxayna mar walba quuldareynayeen in haykalkaa qaran ama structureka ama shucuurtaa qaran ay dib u soo noolaato marka laga soo bilaabo haddaba haddaynu usoo degno waktigii federalismka adduunka lasoo wadalka lasoo geliyey labada kun iyo afartii shirkeyn bagati oo dastuurkaa sheegaysa lasoo qoray marka laga soo marka laga soo dego la yimaado waktigii maxaa la yidhahda sheekh shariif oo labada xukuumadoodba waxay ahaayeen kumeel gaadh bay ahaayeen madaxweynihii ugu horreeyey saad qoraal ku sheegtay xasan sheekh maxamuud baa ayaa fursad u hela inuu dalka soomaaliyeed hay-adihii ama nation buildingkii ama qarankii dib u aabuladii inuu fursad u helo waxaad si fiican u sheegtay in xasan u ahaa inuu ahaa nin asagu shaksiyadiisa nin isla weyn nin maxaa la yidhahdaye aan waxba ka qabin waxa la yidhaahdo musuq maasaqa koox haysiga waxaad kaloo sheegtay maxaa la yidhahdaye fikirka ah sovereigntyga ama awoodda ama macnaha gobonnimada dalku inaanay ku weyneyn waxaad samaysay compare and contrast waxaad usoo degaysay inaad u barbar dhigto xasan madaxweyneha hadda jooga maxamed cabdullaahi farmaajo adigoo ka daba qaadanaya maxaa la yidhaha success and failure waxa weeye guuleysi iyo guuldaro yacniga xasan maadaama dhaliilo badan loo jeedinayey in markaa ninkii championka ah ama ninkii marka waxa weeye fursadaa helay uu noqday maxamed cabdullaahi farmaajo oo yidhi aniga weeye badbaadiyaha qaranku anuu noqonaya ninka bedelaya waxaan oo dhami waa aniga marka ballanqaadkaas maxaa la yidhahdaa maadaama xasan uu yahay madaxweyne hore oo waxqabadkiisa iyo waxqabasho la-aantiisa labadaba lahaan kara waxqabadkaas madaxweynaha muuqaas madaxweynuhu sawiray oo ciwaanka qoraalkaaguna yahay illusion of progressive change waxa weeye wa waxa weeye waa waa waa isbedel maana khayaali baa horumarka isbedelka macnaha horumarka macnaha la ballan qaadayo mid khayaali mise waa mid rasmi ah aad ciwaanka uga dhigta qoraalkaaga muuqii weli waa jira oo yani waa la odhan karaa madaxweyne waa joogaa daacadnimadii iyo wadaninimadii iyo bulsho jacaylkii intii waxba kama u bedelin arrintaas iyo say isu waafaqayaan arrinta nation building ama madaxweynuhu hogaan cad oo muuqda oo waxqabada la yimaado
maxamuud horta yani ma og tahay yani qiyaadada hogaanku inta badan diinta islaamka hadee ma og tahay yani raacali yani qiyaadada qiyaadada marka ilaahay hadduu qur-aanka yiri hala raaco oo maaragtay waajib inooga dhigay dabcan waxaa meesha ku qarsoon waa macsuumiin weeye marka waa dad macsuumiine raac yani taasaa implied ah underlineka yani level ambiye camal bay ama gaari karaan qofka hadduuba la doorto marka waad garan kadhaa qof macsuum ah ama leader ah waxaad ka filanaysaa very talented inuu yahay very inuu yahay qof asagu problem solver ah problemku asaga asagu problemku xaliyaaya asagu enjoymentiga runtii dowladnimada inta badan ninka hela ma ahna yani macaanka kursiga qofka madaxda ah asagu ma helo kharaarkiisuu helaa lakiin enjoymentiga kursigaas iyo soo jeedkaas iyo dhafarkaas ummaddaa hesha marka xasan sheikh completely anigu waxaan qabaa dowladnimo wuu ka maraa yani markaan fiiriyo afcaashiisa nin una hadda iska gurigiisii joogay ku dulqaatay kusoo rafaaday mar nasiibinkuna u yahay inuu madaxweyne noqdo wax badanna aan runtii fikriyan dalka ka haysan lakin laga yaaba hadalla fiic fiican bu iska oranay lakin afcaashiisu runtii waxay ahayd self centrid bay ahayd maxamed cabdullaahi farmaajo runtii horta durbaankan asagaa tuntay oo nin wastiga kusoo koray buu ahaa isagoo yar yimid very honestinimana waa ka muuqataayo markaad hadda fiirisid wejigiisa iyo behaviorkiisa iyo muuqaalkaas kore nin runtii honesty ah maskaxdiisa aad moodeed corruption badan inuusan ku jirin markii body languageku asaga ruuxiisa wax badan tara lakiin waxaa wax badan la isweydiinayaa mushkiladanu ina hortaallaayo intaas waxba ka tari mayso dhiigbax dhabhaa yaalla waxaa yaalla dad isdilay ciyaartaana adaa doontay fiiri ciyaartaana qofku waa odhan karaa way dhacdaa dalal madaxweyneyaal iscasilaan oo yidhaahaan anugu meeshaan yani i cannot do anything boqortooyaa jidha hadda ingiriiska ood la socotaan soo martay nin boqor oo nacad jeclaaday maraykan ah oo garoob ah oo yiri anigu boqortooyadan ma qabanaya isagoo lahaa waxaan umalaynaya gabadhaan aabaheed boqortooyadan elizabeth aabaheed inuu ahaa ninka ku ninka ninka ku yiri baris buu iska degay anigu ma qaban kaba yiri waxaan ruulkeeda iyo shuruucdeedana ma rabo marka qofku waxaan ka rabnaa meeshaan is is is waa hoggaan waaye hoggaankuna hadda ka hore waa niri waa saddex character waaye waxa waaye waxa dhexe xarigan isku xidhaya iyo labadan in labada dhinac oo maaragtay hartiga iyo qofka marka marka hogaankaasu marka tayooyin badan baad ka rabtaa waa inuu tayooyin isku haleyn karaa waa inuu uusan dhib u geysan karin kan labada dhinac waa inuusan ratiga damage garayn karin marka yani appearanska ilaa hadeer jira waxa weeye there is no substance anigu hadda ilaa intaan arkay waxaad moodaa dawladdu inay ka baqayso the real core issue the real core issue yani biyaha yani biyaha aad moodid inay lugta gelinayso kana soo bixbixinayso ishuugii dhabtaha oo xasan sheekh lagu haystay weli waa jira ishuuyadeenu lacag la bixiyo iyo mushaahar shaqaalo la siiyo boqol dollar boqolkan dollar ama tuuga dadku ha ku qaataan oo hadda lacagtan laleeyahay dawladdaa bixisay ama yaan lagu qaadanayna inta dakhliga hadda soo gala axmed waa soo geli jira dawladdu kiibay streamline garaysay ma ogiyo hal meel bay gelisay ma ogiye xabar haddii hadda lagu kala joogo dawladnihu ka tagto sideeda milyan oo la yidhaha bil kasta way soo gashaa nin warlora laga yaabaa inuu qaadan lahaa laakiin uu qaybin lahaa marka isaguna milada sidiisa iyo dadka ah marka yani ishuegeenu problemkeenu mishin iyo wasaarad la dhisay ishuegeenu waa spiritual ruuxiyan baynu dhimanay ruuxiyan marka ruuxi ruuxii dalka qof nooleeyaa la rabaa xasan sheikh waa miduu ku faylgaroobay maxamed cabdullaahi marka shaksiyaddii qofka waan haynaa maxamed cabdullaahi farmaajo waa ka muuqataa qof isagoo hadda aan filayo characteristic characteristic la aamini kara wuu leeyahay laakiin waxaad moodaa haddee intaas ka badan substancekii baan u baahanaa marka we need the substance we need the real
waxaad had iyo jeer ku celcelisaa soomaaliyay systemku isma bedelin qofkiiba isbedelay yaniga wixii meesha loo baahnaa in isbedel isbedel kama imane waxa isbedelay qofkii ama shaqadii qofkii shaqada hayuun baa isbedelay laakiin waxyaalahaas wal barbardhigaysa waxaa kamid a in matalan oo kale lacagihii la kala qaadanayay iyadoo system different kala ay weli usii jiraan waktigii macnaha xukuumaddii xasan sheekh waxyaalihii lagu lagu yaqaanay ay weli sii socdaan waxaad sheegtay in kooxo maxaa la yidhahdaayy gooni ugu dhow maxaa la madaxtooyada matalan halkii dam jadiid iyo faarax cabdulqaadir iyo iyo caynte ay bedeleen maxaa la yidhaha fahad iyo thaabit macnaha koox inner cycle la yidhaahdo oo madaxweynaha yacniga ku gadaaman oo indhow ah madaxweynuhu inuu door bidayo inuu noqdo madaxweyne maxaa la yidhahdaa ceremonial ah ama madax ka muuqasho keliya ah door bidaya halkuu macnaha seefta galka kala bixi lahaa oo arrimaha dib u heshiisiinta iyo maxaa la yidhahdaay midaynta dalka labada arrimood ugu khatarsan halkuu baalo geli lahaa inuu door bidayo inuu madax ka muuqasho iyo koox ku wareegsan isagoo macnaha kala mida dawladda hore arrinta xaggaa u martay yaniga maxaad ku jidaynaysaa inay wax ka jiraan arrimahaas oo kale ha ha waxa weeye horta horta madaxweynuhu mararka qaarkood baan waxaan isweydiiyaa misunderstanding laga fahmay aadan cadde oo anigu aadan cadde runtii dad la soo shaqeeyo oo badanna waan warsaday markii ay cabdirashiid iyo asagoo cabdirasaaq u keenayeen aadan cabdirashiid iyo asagoo runtii waa kala taagtaagnaayeen oo islama shaqaynayn madaxweynaha waxaad moodaa inuu reference ka dhigtay aadan cadde yani ama xafiiskiisana uu ku dhegsaday oo yani madaxweynayaashii kale asagu doorbitay inuu inuu inuu inuu inuu u yahay yani symbol of maarata leadership marka dadka aan xoogaalka badan siyaasadda u ahayn waxay waxay u qaataan aadan cadde nin jilicsan inuu ahaayo iska maaragtay cabdirashiid iskaga shaqaysanaya meesha oo dastuurkaas ilaaliya oo prime ministerkii iska sii daayay oo yani that is that is that is another reality aan cadda runtii sharci waa raacayo wuu ahaa talyaaniga haddee fafaalihiisii iyo xukunkiisii baa sii dambeeyo waxyaaba yani kala saaran way jireen lakin cadda waxaa nin very very strong u ahaa nin ku adag buu ahaa runtii wuxa uu qabo wuxuu ahaa nin ku adag buu ahaa la xisaabtanka prime ministerkiisa oo ay wax badan isku dhacdhaceen xataa cabdirashiid ilaa markii dambeba haddee cabdirashiid uu ka doorbiday cabdirasaaq inuu keeno marka waxaan akriyey maskaxda madaxweynaha waxaan is iri yani is he really liin ma wuxuu u janjeeraa fikraddaana ceremonial baan ahay oo yani yani waa akrin waaye runtii dareenkaas ah meeluu ka yimid marka waxaan u fasirtay iyo prime ministerka madaxweynuhu hadalkiisii toonkiisii aada u yaryahay uusan ka muuqan siyaasadda dalka use ka muuqan decision makerska use ka muuqan khudbooyinkii la rabay oo madaxweynuhu mar walba hade dadka inuu la hadlo oo wacyigeliyo oo yani aysa marka waxaan isiri madaxweynuhu does he prefer wuuna yidhi anigu waan yani dowladayda anigu waa deynayaa prime ministerkayga wuxuu rabo iska wadanaya hadda meeshaan saas ma ahan yani dastuurka sida ku taallaaho ma ahan sidaas waxa weeye mas-uuliyadda ninkay ku dhacday waa waa waa madaxweynaha waaye marka midaasaan islahaa hadduu asagu saa jeclaan lahaana he has de dastuurku ma qoraayo sidaas waa inuu marka dastuurka wax laga bedelaa baarlamaankana ku celiyaa yidhaaha aniga waxba laigula xisaabtami mahayo prime ministerka wixii khaldama iyo wixii kalaa anigu halkan ceremonian baan idinayo waxa siyaasadda dalka ima khusayso iyo fikraddan ah ma muuqato yani wixii xasan sheikh fafaalihii xasan sheikh aad mooday baarlamaanka waa ujeednaayo effective badan kuma leh madaxweynaha anigu hadda sida iyo muuqato saameyn badan dad baarlamentaari aho ku xiran madaxweyneho siyaasaddu inay soo gooyaan ay u muuqdo waxaad moodaa xamar waxaa ka laleeyahay waxaa abuurmay yani for nin shawle la yidhaaho anigu hadda ma aqaan shawle taabid iyo fahad yaasiin saddexdaasaa la leeyahay marka waxay wadaan ayagaa damjadiidkii bedelay oo mararka qaarkood xataa khalkhal sii gelin karta iyada ruuxeeduna marka xataa shaqadii baarlamaanka waxa weeye institution within institution marka inuu abuurmo marka madaxweynahana uguma jirto runtii waa tallaabooyinkii dowladdii hore ay ku burburtay cilada ay lahayd oo la garan waaye xukunka yaa wadaa mas-uuliyaddiina waxaa qaadaya qod dadka muuqda waxa wax kharibayana yani waxa ah dad kale oo invisible ah hadda kahor aanu ka hadalay ah marka waxaan is leeyahay war trendkaas madaxweynaha iyo dowladdu ha ka jooga suu erla wakti bay haystaan trendkaas trend la mahadin kara ma ahan yani fahad yaasin isno dembi inuu ka shaqeeya meesha wuu ka shaqayn karaa dabcan qof soomaaliya taabid waa ka shaqayn karaa madaxweynahana waa inuu ninka ugu dhow yahay force waa caasimadii lakin how far decisionska waaweyn oo yani dowladdu leedahay xageeba waxaa iska leh baarlamaanka iyo madaxweynaha la rabaa iyo xukuumaddu intaas there is no in wax u dhexeeya xoogo kale u dhexeeya waa inaysi jirin
waxaad si fiican u sheegtay waxaa loo baahan yahay hoggaan si loo helo dadka soomaalidu waxay haystaan weli fursad dahabiya bay haystaan hadday tahay taageerada dadka qurba-jooga wadankooda waxay ku saahidin karayaan hadday tahay doodaha xataa ururada diinta lala geliyo oo ay diintu ay meel ku leedahay horukaca iyo siyaasadda dalka ay meel ku leedahay bulshada caalamku inay gacan ka geysan karto sidii yacniga laysu waafajin lahaa dadka soomaalidu waxay aaminsan yihin oo dad muslimiin ah iyo himilada ay higsanayaan oo ahaa nation building ama qaranka inay dib u yeegleelaan laakiin ay ka maqan tahay elementigii ahaa hoggaankii arrimaha fulin lahaa sida aan la soconno dawlad soomaaliya dhibaatooyinka ugu waaweyn oo ka muuqda waxa weeye mar walba waxaad arkaysaa xukuumad shaqaynaysa laakiin dawlad shaqaynaysa meesha kama muuqato xukuumad waxa weeye waa the executive branch madaxweyne iyo ra-iisul wasaare qaybtaas weya la yidhaha xukuumad baa la yidhaha laakiin waxa weeye qaybtii baarlamaanka oo legislation legislativeka iyo qaybtii shuruucda oo gebigeeda oo meesha ka maqan waxa weeye maxaa la yidhahdaa qaybtii maxaa la yidhahdaa maxkamadaha ama judiciaryga waxda cadaalad waa maqan tahay lama hayo marka kama muuqato qoraalkana si fiican baad ugu sharaxday inaan arrimahaasi meeshii oolin marka haddii ay arrintu saa tahay sidee bay kula tahay oo dhanna aada u muujinayso inay tahay maaragtay dhaliil soo jeedin iyo la talin roll ama kaalin intee lag madaxweynuhu ka cayaari karaa inuu ka bedelo dalka tareenkan uu ku socdo oo ah system aan shaqaynayn iyo shaksiyaad kamaro taagan waddan dhan oo macnaha dhowr actor ma garanaysaa ay ka muuqdaan dawladdii ay fadhii tahay madaxweynuhu kaalin intee lagu kageysan karaa inuu isbeddel noocaas ku dhaqaaqo maxamuud madaxweynuhu waa injiinka walaale waxa weeye fiiri maskaxdu jirkeenna ayada injiinka waa wada madaxweynuhu waxaa loo doorto xataa ereygaana madaxweyne loo isticmaalay madaxweyne literally waa nin qof soomaa yacni it is the injin haddii marka injiinkii uu yahay in in efficiency yacni ama daal ku jiro ama waxa weeye fikradba aysa jirinin madaxweynaha xataa ceeb ma ahan asagu inaysa fikraddu ay fikrad kasta inay ka dhalata ma aha not necessary lakin asagu wuxuu shalter u yahay wuxuu wuxuu hooy u yahay gabaad u yahay fikrad kastoo fiican fiiri waxa weeye biyuhu waad arto meelaha gudan bay iskugu yimaadaan oo xaadka iyo waxoo dhanna kusoo dhacaan waxa weeye waa godinkii afkaarta madaxtooyada laga hadlaya adigu marka haddaad isxirtid oo isjaamgaraysid marka oo iska dhaadhicisid ama xukunkaa lagugu haystaa ama hebel baa mucaarad ah ama hebel baa idiidan adigu hadda afkaar ma daba taagnida waxaad daba taagantaha waxa waaye kursi baad daba taaganta kursiguna marka yani waxa weeye qofku ma haysan karo wuxuu ku haysan karaa waa inuu dadka entertain gareeya you have to entertain musicgaaga in la dhegeysta haddaa rabtid waa inaad music fiican soo bardhigi kartaa marka mushkiladeenu waxa weeye meesha anigu runtii nin waa tuhumaa runtii in cabdullahi yuusuf iska dhaafo haddii cabdullahi oday soo jabay oo runtii soo wuxuu ahaa culeyskiisa le hanaan xoog iyo xoog darra iyo iyo si kastaba ha ahatee ka go-nayd in inuu wuxuu bi'iyey hagaajiyo oo qaran soomaaliyeed inuu keeno waa ka go-nayd dhaqaalena uma jeedin wax kalena uma jeedin soomaali kale iyo eed iyo qofnana uma diidanayn shariifka waa isleeyahay yani junior buu ahaa laakiin isikis yani fitra fitra waa ku jirtay baan isleeyahay waxoogaa qabiil nin ka maran waa ila ekaa nin moral consciouskiisuna iska hagaag laakiin wixii intaa ka dambeeya waxaan isleeyahay dad waxaa soo baxayay gaar ahaan xasan sheikh bilaabay phenomena inay horta lacag ku xaliyaan in dhibta ay lacag ku xaliyaan in afkaar meeshii wax lagu xalin lahaa iyo dood iyo lahaansho iyo convincing markay lacagta adigu ma lacag soomaalida lacag ma gaarsiin kartid maxamed cabdullaahi marka waxaa laga rabaa hadda asaga fikradda ah anigu nin fiican baanahay keliya that's not the option waxaa laga rabaa inaad nin fiican tahay we know that waana midaan kugu dooranay waxaa laga rabaa wax intaa ka baxsan baan rabnaa waxaan ka rabnaa wax ka baxsan aniga musuq maasuq baan la diriraya waa sax weye that is your duty kii hore oo musuq maasuq aan la diririna tuug bu ahaa waa nin waajibkiisa gudan waaye bu ahaa laakiin waxaa la rabaa waxa weeye yacni dad jabay reer jabay oo cudur iyo gaajo iyo mushkilad iyo afkaaro iyo isdiidanaan kun afkaarood baa dhex taale afkaartaasaa la rabaa inuu naavigeed garayo ama mid diineed ha ahaato oo conflict ah ama midda tribalka ha ahaato oo ah qabaa'ilku waa formationka dalkeena waa compositionka dalkeena wa waa organic wixii ah adigu ama diid ama hadiidin waa jirayaa haddaad tagtidna waa jirayaa haddaad joogtidna waa jirayaa laakiin adaa isu sheegaya qabiil inaad diiday waxaa laga rabaa dalkeenni wuu kala fadhiyaa oo waxa weeye wuxuu u kala fadhiyaa regions buu kala fadhiyaa dastuurkiiba yacni dareenkii la rabay qayl yacni zaxmaddii la rabay inuu dalka ay gasho aniga taasaan isleeyahay way ka maqan tahay meesha waa dhici kartaa in la soo socdo waa dhici kartaa in la imaan doono laakiin ilaa hadda ma muuqato dareenkaas
waxaa meesha ka muuqata waxa weeye saan markaan mucda iyo miisaanka aan qoraalada badankooda aan eego horta madaxweyne dawlad hogaamiya iyo madaxweyne xukuumad hogaamiya waa laba arrimood oo kala duwan wey dawladda soomaaliya saddex lugood hal lug baa shaqaynaysa laba lugood waa laiska iloobay waxa newska ku jira oo meel walba ku jira waa xukuumadda warkeeda wey waa waa waa filgin ka mid a dawladdii wey marka haddaba marka hadda la eego xukuumad ahaan lagu qiimeeya xataa laba dawlad wax badan bay qabatay dawladda soomaalida waxa weeye synonum synon waxay isticmaalaan wax iskaga qaldan xukuumaddii iyo dawladdii marka wax walba xukuumaddii bay noqotay marka marka dhinaca laga eego xukuumaddu waxyaalo badan bay qabatay madaxweyne cabdi maxamed abdullahi farmaajo intuu uu yimi iyo ninka la yidhahdo prime minister xasan cali khayre ammaankii muqdisho wuu soo yar hagaagay maxaa la yidhahdaa dawladdu waxay samaysay engagement arrimaha waaweyn oo dawladda laga sugayo meesha ma yaalaan dib heshiisiin ummadeed iyo institution building iyo waxay xooga saareen shaqadii xukuumadda ama functionka waxa loo yaqaano filgin ka mid a dawladda shaqa u qabanaya matalan oo kale in la dhiso ciidamada xooga dalka soomaaliya in hay-adaha ammaanka la xoojiyo in maxaa la yidhahdaa dowlad goboleedyada la engage garayo dowlad goboleedyada la xaajoodo maxaa la yidhahda waxyaalahaas ma garanaysaa in beesha caalamka lala kaashado maxaa la yidhahda oo loo raadiyo funding programmiska xukuumadda wey dawladda maaha xukuumadda ma ynaan maqalin meel charges lagu magacaabayo lagu tababarayo ma ynaan maqal legislation iyo iyo guddoomiyo baarlamaan la dhisay labada qaybood dawladdu waa fadhiid marka ma la oran karayaa marka iyadoo taa laga dab qaadanayo xukuumadahaan waxbay u qabteen xukuumad ahaan qaybtoodii dawladnimada madaxweynuhu sidee buu beri uga noqon karaa oo noqon u noqon karaa madaxweyne dawlad hogaamiya oo uga baaqsan karaa madaxweyne xukuumad hogaamiya
maxamuud horta walaalow horta dalalkan iska third worldka o dhan horta problemkaas way iska qabaan oo waxa weeye waa waa iska hal ile yani afar il baa laga rabaa inay maaragtay ku shaqeeyaan laakiin haddii hal ile iska yihiin factorkaasna waa factor dhaqaalaha oo meeshii xoogaa ninka jeebka qoyan xukuumadda jeeb qoyan oo iyada expenseska iska leh inay bixiso marka horta mar kastaba way ka way ka culays badanayaan laakiin meeshan arrimaha nabadda oo kale ma ogtahay waa arrimo security issues oo security apparatuska iskale yani nabadgelyada xamar national qaran ma noqon kardho national issue ma noqon kardho yani waxa weeye de xamar okay waxaa dhici kardha tule exo ku taala xamar labaatan kilomitr ujidha inaysa problem security qabin waxaa dhici kardha gobol yani ka baxsan xamar inuusan national security qabin oo nabad lagu jiro marka ma waxaa loo xidhnaanaya oo dalkao dhan marka u xanaadnaanaya meesha disasterka iyo problemku ka jiro waa waxyaabaha la raba dawladdu inay ay yani national agenduhu inaysa ka qaadanin yani cases cases dhacaya marka innaga national issuega marka maxaa hadda inoo ah innaga dhaqaalaha dawladdan uma hayso oo hadda lama oran karo waxbay meela ka hasatay laakiin waxaa laga kari la-yahay ilaa waktigii sheekh sharif mana garanayo sababtu anigu waxay tahay runtii cajiib bay ila tahay waxaa laga kari la-yahay war innaga doodii qaran dood qaran in la galo oo soomaaliya odayaal bay leedahay gabayaa bay leedahay dad culuma waaweyn bay leedahay ugaasiyay leedahay dad janamaahay leedahay war dalkan mushkiladii dhacday oo soddon sano kabacdi ina dumisay fundamentally in laga wada hadlo maxaa looga cararaya anigu waxaan garan waaya marka runtii doodahayda oo dhanna maxamuud waa iyo qoraaladayda oo dhanna su-aashaasu center bay u tahay ilaa marka taas ilaa mar kasta taa la galana dad baa waxay yidhaha maya dictator baan na qabsaday oo dictatorkii baan la diriray war waaya dictatorkii waa tagay laakiin wixii waa sii socdeen war dalkii waa sii kala gogo-ayaayo waxa weeye dawlado aan isxukumin oo ay adag tahay siday isu qabsadaan baa foom garoobay war centerkii marka war shalay qofka soomaaliga ah oo jigjiga jooga ama jooga n f d soomaali buu ahaa soomaalinimada ruuxeeda formation wato hadda waa maqlaysaa in lagu leeyahay qofka dadka af soomaaliga ku hadla oo nuxurkeedu yahay soomaalinimadii baas yani question ku jirtaa marka anigu waxaan qabay yani oo runtii aan ku riixayo dawladdan aan ku riixaya mucaarad ma ahi runtii sababa aan mucaarad u noqdana ma jirto maxaa yeelay positionku anigaba waa i qabsan karaa yani sidoo kale aan noqon karaa waan ogahay resource ma hayaan laakiin waxaa laga rabay inay saldhig u noqdaan afkaaro socda oo iska daayaan yani al-shabaab iyo ladiriirkooda iyo waxooda waa waa waxa weeye waa security issue waaye biliiska iyo militariga iyo nabad sugidda iskale laakiin madaxweynaha iyo baarlamaanku ajendahooda dawliga ah muxuu noqonaya waxyaabaha aan la yaabay waxaa kamid a dawladda waxaa baarlamaanku dawladdaa lagu leeyahay aan soo gudbin shuruucdii baa lagu leeyahay adduunka baarlamaanku isaga ruuxiisaa kiyad garayn kara sharci isagoon dawladda ka suginin maxaa yeelay dawladdu ma soo bandhigayso sharci iyada aysan rabin waxaan rabaa inaan halkaas aan hoosta ka xariiqo fiiri nimankan waa nimanka iyagu hadda centerka focuska maxaa yeele resourcekii bay haystaan baabuurtii iyo imkaaniyaadkii iyo wixii iyaga dawladnimada jirtaa xukuumaddan bay hadda u shaqaynaysaa marka iyagu ma propose garayn karaan shuruuc aysan rabin barnaamij waxaa kamid ah dawladdaa lagu leeyahay shuruucdii lacagaha xawlaadda haken waxaa dhici kardha ninka prime ministerka iyo madaxweynuhu inaysan rabinba in laga hadlo arrintaas ma ahan markaasoo kale baarlamaanku inuu suga ma ahan fiiri qof baarlamentaria sharci keeni kara hadda maraykanka waa saas soo ma ogdin in saas tahay yacni nin senat ah ama congressaha sharci initiate garayn kara marka waxyaabaha philosophical-kaa la raba inaan ka wada hadalno waxa weeye war dowladnimadu hal qof iyo hal institution kuma shaqayn karto si loo gaaro in waxaanu dadka ay gaaraanna dadka usoo bandhig resourcigu dadku ku dhex jiraa
aad iyo aad dowlad xukuumaddaanu iyo madaxweyne kastoo yimaado wixii waa la cararayaan waana ku kordumayaan qofkiibay ku kordumayaan
Een, waxaan een, cabaar baynu ku jirnay waxa weeye een, had iyo jeer een, waxaad uga dhigtaa maaragtay gundhig sugaanta een, qoraalladaada badankoodan akriyo marka ugu dambeeya waxaad kusoo bandhigtaa tix ulajeedada ka tarjumaysa Een, waxaad soo qaadatay tixdii abwaankii weynaa allahu naxariista cali cilmi afyare oo aad sheegtay in ay tahay soomaalidu ay yihiin dad macnaha himiladii hungowgii himiladii ummadeenna hungowgii himiladii ummadeenna Een, taasoo aad had iyo jeer aad ku cabirto in shaksi la daawanayo ee layska ilaabay een, maxaa la yidhahdaa een, maxaa la yidhahdaa himiladii laga tegayo ee shaksi la eegayo bal haddeer ayaan ka eegayaa maaragtay tixdaa uu leeyahay abwaanku haddii we- wuxuu yidhi adigoo hub iyo haybad leh oo hodan ismoodaya haddii weerar kugu soo habsado hiirta waa beriga sege Mhm.
loo hawen yahay sege loo hawen yahay haddaad heeso kula roorto xakamaha haddii lagu hantiyo jare la hiigeeyey heeladii haddii lagu raro oo Mhm.
lagu habboonaysiiyo hirigtiyo hargaamada Hadda- hadduu sidii haad u lali waayo hahma waad Mhm.
horaysaa dugaag hiliba kaa quuto Ogo kulul. abaar lagu hubyeray hola isdhaafaya dhirtuu hadow ka duulay iyo darko hora ka yeedhayso hilaac Mhm.
bilig leh hogol muuqatiyo haraji dhaamooday reerkuu Mhm.
horseed loo diray iyo geedi lagu heeso layskuma halleeyo dameer waa Mhm.
hunkoo kale eh halina Mhm.
maalis bay leedihi iyo mudhe mudhe kuhaaneede awrkii Mhm.
hayina yaad Mhm.
hoggaan kula hagaagtahay kilabaara weynow dhufaan karin ku haar yeeshay oo kurus kuhaaneed yahay oo haybadiyo xoog leh hareeraha wax laga joogsado lagu hididaaba goortii laho- la- la hoosimo hadduu Mhm.
hirig awood waayo haama Mhm.
waad huraysaa allow heryo aadan qaadin Een, gabaygaas waa gabay aada caano ah runtii een, cabdiwaaxid Een, Aha.
gabaygaas hungowga iyo ay ka muuqato een, maxaa la yidhahdaaye eh, iyo dhaliishu Een, ma waxaad u jeedinaysaa shakhsiyaadka mise waxaad u jeedinaysaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan inay ka habaabeen himiladii oo ay ku habsaameen dan shakhsiyadeed
mar kastaba mid baas baa naga soo dhexbaxaya horta oo oo oo oo oo oo aan is leeyahay eh, mar kastaba himilada ummadeenna ay ku hungoobeysay runtii mar kastaba ay ku hungoobeysay Eh, ma ahan qof gaara laakiin hogaamadii eh, waa la arkay qabiilo eh, runtii eh, caaqilo ku baraaray waa la arkay oo xagga qabaa'ilada runtii intaas way dhowraan oo dadka ay- kaaba qabiilada iyo ugaasida iyo cuqaasha inta badan runtii laguma hungoobo intaan ogahay oo laakiin markii wuxuu amalgeysha noqoto oo isu taggaas markuu noqdo hoggaankaas guud oo dalkeena runtii hadda waynu ku hungownay meeshaynu fadhina aad ka garan karnaa hungowgaanuna waa process soo socday oo meesha wuu ku faydaan uu qabaa Eh, eh, process soo socday oo midba mid kusoo darsamayey kusoo darsamayey rarkaas rarkaasaa marka wuxuu keenay Eh, ilaa lixdankii ilaa konton kontomaadkii rarkaasaa midba mid u dhiibayey marka markii dambena waa tan iska duntay haddana laakiin laakiin- laakiin professor kaan xegal dad baa waxay qabaan in Ah.
een, mucaaradadeenu badan tahay wax walbo la inoo keeno qof walbo wanaagsan aynu mucaaradno arrintaasi meesha ma ka muuqataa mise waa arrinaan jirin ها معارض فيري معارضته نيشن معارضة runtii eh, waa taalanti ba anigu dhanka kalean ka fiiriyayo waxaan dhahaa eh, wa very submissive ummada huna khayr badan ma leh oo isdhiibto oo iska hogato oo wax kasta lagu sameeyo oo eh, hadda iyana khayr ma leh Eh, waxa weeye laakiin waxaa la taabgarayn la'ayaa taalantigaas curinta ah oo hyberka ah oo progressiveka ah fiiri qofka soomaaliyeed hadduu dam yahay ilaa east africa ma qabsadeen ganacsigiisa ilaa hankaad aragtay isagoo rayskaad aragtay oo toban milyan ka yar ilaa hot spotkaad aragtay adduunka inuu ka noqdo soomaaliya fiiri horn of africa hot spot waxaa ka dhigay soomaalida ka dhigtay marke marke waa yani waa la marka war talentigaas intaa adigu kritaas garanaysa ma ka faa'iidaysatid ma fiirisid waxay rabaan dadkan aggressiveka ah oo oo ordaayo oo dirciinta oo talentedka ah laakiin haddaad inaad u khudbaysid rabtid qofka soomaaliga qofka soomaaliga ah khudba ma jecla fiiri qofka soomaaliga ah khudba munaafaqada oo bilaa micnaha ma jecla yani this is the reality runta dhuntaa waxa weye qofka soomaaliga in loo khudbeeyo ma jecla khudbada aan khudbada aan ka hadlayaana ma ahan khudba khayr waxa waaye khudba iska nacnaca intiin maalin walba hor yimaado been iyo bele lagu afuuf way fahamta marka aad iyo aad marka marka marka taasaan rabaa anigu in la gaaro aan laakiin aan la dhibsan
aad iyo aad hadalku halku ugu qurux badan yahay baa lagu daayaa himiladii way taallaa laakiin hogaan xumo ayaa soomaali haysata ilaa ilaa iyo konton iyo toddoba sano kadib aad iyo aad baa umahadsan tahay professor waktiga aada noo hortay ee aada na siisay waraysiga intaasan kusoo gebagabaynayaa aad iyo aad baa umahadsan tahay